guddoomiyaha xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ee jabuuti c d u cumar cilmi khayre ayaa ugu baaqay isbahaysiga talada haya ee u m p iyo kan mucaaradka ee u s n labaduba inay xaaladda qabuujiyaan kadib cabashooyin shalaya maanta ka dhacay magaalada jabuuti guddoomiyuhu waxa ugu baaqay dowladda inay xabsiga ka sii dayso taageerayaasha mucaaradka ee la qabqabtay wariyahayaga ramadaan muuse ayaa la kulmay guddoomiyaha cumar cilmi khayre waxa uuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xaaladda warta waan ka xunnahay haddaan sidaynahay rabashka ka socda wadankeenna labada maalmood ee u dambaysay aad iyo aad baan uga xunay rabashkaa oo ka dhashay doorashooyinkii doorashooyinkaa waxaan doonaynay in aan ka dhaxlo dimuqraasiya waxaan la yidhaahdo oo wax wanaagsan aan ka dhaxlo yaan doonayn laakiin marnaba ma filaynin inaan waxyaaba caynkana oo rabash iyo maaragtay ay ka imanayaan marnaba ma filayn aad iyo aad baan uga xunnahay horta taa waxa weeyaan waxaan leeyahay waxaan la hadlayaa walaalaha u s n waxaan leeyahay walaalayaal inooma fiicno dalkeenna burbur iyo dhibaato oox oon gaadhsiino waxii dowladeennu ay lahayd oon burburino iyo wax dadkeennu uu leeyahay ayaa ku burburaya dagaaladani iyo dhibaatooyinka cishooyinka socda si aan uga nabad galno dhibaatooyinka burburka in maaragtay walaalahayo waxaan weydiisanaynaa in aad dagaalada la joojiyo iyo rabashyada in la joojiyo ayaan naga codsanaynaa kale oon leenahay dadweynaha reer jabuuti inay aad iyo aad si ayna dhibaata inoogu iman in nabadgelyada la ilaaliyo oo wixii rabasha laga fogaado iyaan dhammaanna dadweynaha reer jabuuti ciday doonay ha taageersaanadaani ayaan weydiisanay waxaa kale oon ka hadla ee dowladda iyo xusbiga ee e m p waxaan doonaynaa doorashooyinkii waxa ka dhashay waan aragnaa si aan waan aan uga nabad galno rabash iyo wax in aan iskugu nimaadno aad inagu ku dhawaaqdiin dowladdii iyo e m p wada hadal lagu xalilayo mashaakilkaas dhowrkan cishe ee u dambaysay socday si loo xalilo inay wada hadal iyagu ku dhawaaqaan in la sii daayo wixii rabashka jira lagu qabtay eedada iyagana ee xidhanna in iyagana la sii daayo iyaga oon waxba maaragta lagu xidhayni ayaan doonayn dowladdu waxay leedahay natiijadii waa lagu dhawaaqay waa in lagu qanco u m p way guulaysatay dadka khalkhalisada ku ridaya ammaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonnida dalkana waa la qabqabtay sharciga laga maraya nidaamkii dawliga ahaa ayaa shaqaynaya innaba ma u malaynaysaa in dowladdu ogolaan doonto baaq inaad u soo jeedisay nidaamka dawliga inuu socdo oo wax la hagaajiyo waan ogollahay laakiin kolkol baa jirta ayna dan ahayn nidaamka dawliga ahe maaragtay kolkol una dan ahayn oo wadahadalka iyo le maaragtay isku soo dhowaa iskuwadatasashadu ay yihiin ay runta noqdaan oo ay ka fiican yihiin in lagu xalilo wax qabasho iyo wax lagu xalilo ay ka fiican tahay wadahadal iyo isku soo dhowaanshaha iyo maxaa yeelaadu ay ka fiican tahay baa jira haddii anagu dadka wax saluugay baan ka mid nahay doorashada saluugay baan kamid waddo sharciyaan marnay oo hay-adihii waxaa ku shaqo lahaaya iyaan u qornay iyagana warka sugaynaa walaalahayo waa sidaayoo kale waa saluug waxay ka hadlayaan saluug bay ka hadlayaan sidaan maqlayana way wareen wadadii sharciga ahayd way mareen nagan kala hadlayna intii kale ee soo baxday ee maaragtay ee ismaandhaafka kalena waa nagan kala hadlayna walaalaha iyaga ee joojiya leh dowladdan xaq baan u leenahay waa dowladayadii waa dadka iyaga walaalahaya weeyaan inaan la hadallo oon idhaahno waxani waarhan isku nimaadno tashan xaq baan ugu leenahay wixii ay ku jawaabaanna waan arki doonaadi goobjoogayaasha caalamigayna u joogay doorashada ee iyagu markaasi na kor joogay waxay yidhaahdeen baaq bay soo saareen iyaguna ay ugu baaqayaan axsaabta mucaaridka jabuuti iyo dee kuwa dhexdhexaadkaaba inay tixgeliyaan rabitaanka dadweynaha reer jabuuti ee ka soo baxayen sanduuqyada sideed u aragtaa aragtidooda iyagu waa dad ajanabiyaho inoo yimid waxa aan inagu jabuuti ahaan ognahay iyagu ma ogo hadalkoogana dee sidii ugu haba wax ay odhan karayeenunbay yidhaahdeen sidaasi aan ahayn ay odhanayeenna ma jirto jabuuti waxay ku caanbaxdo lagu yaqaanaa nabadgelyada xasiloonnida iyo deganaanshaha mar walba ininka jira iyo safgaradka u dhexeeya dadkeyga laba cisho khalkhaliisaa la moodaa inay ammaankii xoogaa wakhtiyada qaarkood ay ku dhacaysay ma qaadi karaysaa jabuuti culays nabadgelye la'aana wallaahi ramadaanow aad iyo aad bay inoogu adag tahay rabashkaa labada cisha aad iyo aad buu inoogu adag yahay maalmo kale hadduu sii socdona wuu inagu adkaanayaa nabadgelyo waa run weeyaan nabadgelyadana ummadda haysa reer jabuuti dadka shicibkaa iyaa nabadgelyada haya dadka shacibka hadduuna nabadgelyada ahayn dowladdu ma iskeed waxba ma hayn karto shaksi iskii wuxuu hayn karina ma jiro xusbi iskii wuxuu hayn karina ma jiro ummadda reer jabuuti baa nabadgelyada haysa weligeedna iyagaa hayn jiray maantana iyagaa haya maantana waxaan ka codsanaynaa in layska halmeeyo oo laysdejiyo oo lagu dadaalo sidii nabadgelyada weligoodba ay u hayn jireen ummaddu inay u hayaaniyaan maantana ka codsanayn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga dhexdhexaadka ee jabuuti c d u cumar cilmi khayre uu warramayey wariyahayaga ramadaan muuse